kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana labaatanka bisha aga sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka reediyo wareer oo dhan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho iyagoona gaaray magaalada adisababa ee xarunta dalka itoobiya madaxweynaha oo ay safarkiisa ku wehliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada adisababa si diiran ugu soo dhoweeyey madaxda dalka itoobiya madaxweynaha ayaa maanta kulan la qaadan doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi hayla maryam waxaana labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal intaa kadib ayaa la filayaa wafdiga madaxweynaha in ay la kulmaan wafdi iyana ka socda maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe kaas oo ku sugan magaalada adisababa labada wufuud ayaa waxay ka wada hadli doonaan xalinta khilaafaadka ka jira magaalada kismaayo iyo weliba gobolada jubbooyinka iyadoona wadahadalkan uu noqonayo kii labaad oo arrinta jubbooyinka looga hadlayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa marar badan waxa uu ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo arrinta jubbooyinka iyadoona maalmihii dambe maamulka axmed madoobe ay sheegayeen iyana inay doonayaan wadahadal in lagu dhammeeyo dowladda itoobiya ayaa garwadeen waxay ka tahay wadahadalka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka axmed madoobe si loo soo afjaro khilaafaadka maamulka iyo weliba dowladda ka dhexeeya iyadoona maamullo kale kol hore loogu dhawaaqay magaalada kismaayo inkastoo maamulka axmed madoobe ay ka tabaroonaadeen kadib dagaalo la galay sidaasina ay ugu suura gasheen magaalada kismaayo iyagoo ay maamulaan wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka hashabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in wafdi ballaaran oo ka socda qaramada midoobay ay gaareen magaalada jowhar iyadoona ammaanka aada loo adkeeyay sida ay sheegayaan wararka wafdiga ayaa waxaa hogaaminayay xiriiriyaha deeqaha bani-aadanimada ee qaramada midoobay philip lazarani iyo weliba xubno kale oo hay-adaha u-n-ka ka tirsan ciidamada misoom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa si wadajir ammaanka u sugayay wariye ku sugan jowhar ayaa waxa uu sheegay in ammaanka aad loo adkeeya islamarkaana la xiray wadooyinka waxaana xaniibaan isku socodka gaadiidka magaalada wafdiga ka socda qaramada midoobe ayaa waxay kulan la leeyihiin maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyagoona kala hadlaya arrimaha bani-aadanimada iyo weliba sidii loo caawin lahaa dadka dhibaataysan dowladda turkiga ayaa sheegtay inay ka bilaabayso soomaaliya wejigii labaad ee howlaha samafalka oo ay ka wado soomaaliya iyadoona sidoo kale sheegtay in wejigii koowaad oo ay soo gabagabaynayso ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga bakar basdaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada ankaraya waxa uu sheegay in wejigii labaad ee howlgalada soomaaliya uu noqon doono mid ay soomaaliya ku caawin doonaan sidii laguheeda ay isugu taagi lahayd turkiga waxay ka caawinayaan soomaaliya dhinacyo badan oo ay ka mid tahay bani-aadanimada iyo weliba dibudhiska waxaana dhaqaalaha ku baxaya uruuriyey shacabka turkiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ayaa sidaasi warfidiyeenka u sheegay sidoo kale bakar basdag ayaa tilmaamay in safarkii uu laba sano ka hor ra-iisul wasaaraha turkiga rajab dayib erdogan uu ku tagay dalka soomaaliya uu ahaa mid taariikhi ah kaasoo dhabaha u xaaray in soomaaliya ay gargaar bani-aadanimo ka hesho turkiga iyo weliba caalamka intiisa kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in xilligan aysan jirin cid soomaaliya ugu dhimanaysa macluul iyo weliba dawo la-aan sidaa darteedna ay doonayaan in wejigii koowaad ay soo gabagabeeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ayaa sheegay in gargaarka ay siiyeen soomaaliya ay ku baxday lacag aada u fara badan isagoona xusay in dowladda turkiga ay xilligan ugu talagashay lacago badan si soomaaliya ay lugaheeda isugu taagto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ammaanka xarumaha ay ku leeyihiin dalka soomaaliya sida safaaradahooda aada loo adkeeya islamarkaana ay ilaalo xoogan ka hayaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa dowladda turkiga ay u direen gudaha muqdisho halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer xarakada al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiisadaha ka jira dalka masar iyo rabshadihii dadka faraha badan ay ku dhinteen ee ka dhacay dalka masar war lasoo dhigay barta ay al-shabaab ku leedahay twitter-ka ayaa lagu sheegay in milatariga dalkaasi uu xoog ku qabsaday kuna afgambiyey dowladii uu hogaaminaya maxamed mursi oo ka tirsanaa ururka ikhwaanulmuslimiin ururka al-shabaab ayaa ku eedeeyey milatariga masar inay xasuuq u geysteen shacabka islamarkaana ay u dhaqmeen sidii ciidamo cadow u ah dadkooda oo kale sidoo kale al-shabaab ayaa sheegtay in tillaabooyinka ay qaadeen milatariga masar ay muujinayso go-aanadii ahaa inaanay lahayn dadka muslimiinta go-aanka dalka masar ka soconaya hubka ay haystaan ciidamada masar kulamo dagaala yaqaanaan yahuudda iyo kuwa lamidka ah waxaana ay ku laynayaan shacabkooda ayaa warbixinta twitter-ka al-shabaab ay soo dhigeen lagu yidhi al-shabaab ayaa ugu baaqday ururka ikhwaan muslimiin inay hubka qaataan islamarkaana difaacaan natiijooyinkooda iyagoona kula taliyay inay iska dhaafaan waxa ay ugu yareen dimuqraadiyadda oo aanay shacabka dhibaato mooye faa-iida u lahayn sida al-shabaab ay sheegeen warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysa waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idiin akhrinaya waana inoo mar kale haddii aad laydmo inta ka horeysa nabadgelyo ammaano allah soomaala ay nabad iyo nolol